qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladan mombaasa ayaa waxa ay si weyn uga cabanayaan qiimaha gaadiidka mataatuyada oo haatan la kordhiyey iyadoona ay tani ay sheegeen inay tahay mid aysan awoodi karin waxaana ay dowladda ay ugu baaqeen in wax laga qabto qiimaha shidaalka cirka isku sii shareeraya Mimi kwa majina naitwa Jakababa, dereva wa Nyali. Mimi kwa serikali hiyo kuongeza bei ya mafuta, mimi sioni kama suluhisho yoyote. Wale wanaobeba hiyo, wale ambao tunawabeba sisi hawajaongezwa mshahara. Kwa nini wanatupiganisha na matajiri? Kwa nini bwana? Maisha imepanda kila moja, mnatufanya tuwapigwa na mabiria eh? Hati mafuta imepanda, tuongeza bei, watajiri watakutufanyia kazi. Mambo gani? Hatutataka hiyo mambo hayo, na wakitafute njia ya suluhisho ya kukaa watu chini, wazungumze na watu na maisha ipungue. Pocket haina pesa, huu unamwambia abiria palipa kupanda shilingi hamsini, unamwambia pande themanini. Wataka ibe, wataka ibe eh? Ana pesa abiria, ni kama wewe eh, ni kama mimi dereva hata naona haya kumwambia hiyo themanini kutoka hapa mpaka Fes. Eh? Sasa ni maisha gani ndugu yangu?
si rasmi ayaa haatan waxaa u dhaqan galay qiimahan la kordhiyey magaaladani ombaasa ee gadiidka dadweynaha ee mataatuyada loo yaqaan waxaanuun helnay warqad ka soo baxday ururka ay ku midaysan yihiin mulkiilayaasha gaadiidka mataatuyada ee ismaamul goboleedka mombasa horaan ayaa meesha ay dadweynuhu ku raaci jireen labaatan shilin waxaa laga dhigay afartan shilin halka ay konton shilin ku raaci jireenna waxaa laga dhigay boqol shilin ilaa siddeetan shilin inta u dhaxaysa halka siddeetan shilin lagu raaci jirna waxaa laga dhigay boqol iyo labaatan shilin magacayga waa saciid shaqdinki wallahi
wallaahi shalay ana xalay aan maqlood waxaa maqli qiimaha khafla oo oo lagu daray matatuyal ana waxaan degan yahay ganjooni halkan labaatan shin aan kusoo raac jira ganjooni ilaa inta markiib hadda waxaa maqli zayd aa lagu daray afartanaa laga dhigi hal mar le waa dadka dhan ma furaxsan dad qaar ma hayaan lacag waladadaa arki jira feeriga soo lugeynaya ilaa inta labaatankaa shilin ma haynin hadda haddii la dhaho afartan shinaa laga dhigi waa dhib weynaa dhici karta wallahi taatuda waxaa waaye lacagta waa lagu daray markaan hadda waagi hore ku raaci jira labaatan shilin hadda konton shilin lagu raaca ma garata hadda waxaa waaye bacshirada macnaa in kor loo qaadaa la rabaa markaan taatuudinta shidaalka hoos loo dhigaa la rabaa ma garata Kwa majina anaitwa Mohamed Salim, mimi ni mkazi wa Kiembeni. E, kwa siku ya leo tumeamka, lakini kwa bei ya matatu kidogo kusikona tumepanda kidogo, ambapo kwa sasa watu wa Kiembeni tunalipa 120 kutoka Kiembeni Kemara Shinyao ama mia, lakini muda unavyozidi kusonga kidogo bei inashuka mpaka 80 lakini kwa sasa na- naona bei ya matatu kidogo itakuwa inatuumiza zaidi kwa sababu hali sasa hivi imekuwa ngumu ya maisha ya kila mtu, lakini tunashukuru Mungu, tunashukuru Mungu kwa kuwa hali yenyewe ndio hivyo tunapambana nayo tu.
si kastaba ha ahaatee cabashada bulshada ku nool magaalada nambaasa ee ka cabanaya qiimaha gaadiidka dadweynaha lagu raaco cirka isku shareeray ayaa waxa uu yahay mid ay dowladda ay ka dhur sugayaan inay wax ka beddesho qiimaha shidaalka oo isagu aasaas u ah sarwakaca qiimaha dadweynaha gaadiidka ay ku raacaan maxamed cabdi bootaan warbaahinta star bartamaha magaalada mombaasa